salaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacna bima callamtana waclimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal waxaa halkan sheekhu inooga tilmaamaya aayaad ku soo arooray sugidda sugayo aragtida ay muuminiintu rabbigood ay arkayaan maalinta qiyaamaha inay dadka muuminiinta ahy rabbigood maalinta qiyaamo ay arkayaan gaaladana laga xijaabayo ayaa halkan aayaad tilmaamaya ayuu markaa sheekhu inoogu soo ururiyey wa qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisina jumladii iyo hadalkii hore ayuu galay wujuuhun wejiyaal yowmaydin maalinta naadiratun mid ifi weeye ilaa rabbihaa rabbigeedna naadiratun mid fiirin oo eegi oo dhowri weeye ilaahay wuxuu leeyahay maalinta aakhiro wejiyaal waxayna wejiyaalkii dadku waa qaybsamayaan wejiyaal waxay noqon doonaan mid ifaysa naadira min alnadaara nadaarana waa xusniga iyo wanaagga iyo iftiinka sida walaqaahum nadaratan wa suruura ilaahay aayadda kale u lahaa waxaa ilaahay uu la kulmiyey nadro iyo wanaag iyo dhalaal gujruuda ah iyo suruur qalbiyada ah ilaa rabbihaa naadira rabbigeeda ayaanay eegaysaa oo wejiyaalkaa ifaya ee nuuraya waxaa loo nuurinayaa ee loo ifinaya waxa weeye rabbi inay eegto markay eegtona yacni xusni iyo wanaag iyo qurux ayay sii kororsanaysaa quruxdii hore ee la siiyey loogu geeyey marka mar haddii ilaa rabbihaa ilaa lagu tacadisiiyey oo lagu gudbiyey welibana wejina laga soo qaatay oo la wujuuhuyowda naadira la yidhi waxay markaa tilmaamaysaa inay aragti markaa isha lagu arkayo inay tahay aragtidu haddii ay markaa qalbiga ka soo fusho ayada basiiro ayaa la yidhaha iyo tafakur marka ilaa rabbihaa naadira rabbigeed ayay fiiri weeye ayaddu markaa waxay inoo tilmaamaysaa aynu ka qabanayna ilaahay in la arkayo oo indhaha lagu arkayo maalinta qiyaamaha waana qowlka ay qabaan ahlu sunna waljamaaca waata ay qabaan weeye aayaadkan markaa inoo soo ururin doono sheekhu dhowrka ayaa ka mid ah axaadiida ayaa ka mid ah iyaduna nabigeen sala allahu alay sl ka sugnaatay oo iyaduna inoo iman doonta waa nusuus markaa qadciyu hubuud wa dalaala sugnaanshaheeda uu go-an yahay dalaaladeeda iyo tusinteeduna ay caddahay oo kitaabkiina iyo sunnii rasuulka iyo mutawaatirkaa ayay ka mid tahay oo mimaa tawaatara xadiidu man kadab waman banaa lilaahi beytan waxtasab wa ru'yatu shafaacatu walxawdu wamasxu xufayni wa haadihi bacd marka ru'yada ayaa ka mid ah waxyaalaha xadiidooda ay tawaaturtay ee ay wariyeenee ka sugnaaday tiro aan markaa la koobi karaynin weliba aragtidaas ahlusunna say qabaan waa aragti aragga lagu arkayo oo xaqiiqi ah laakiin aragti haddana wada koobaysa maaha oo laa tudliku labsaar aragyaalku yacni ma koobaan oo ma hareeraan weliba aragtidaasina dee dadka muuminiinta ayuunbay markaa gaar ku tahay waxaana weeye qiyaamaha iyo maalinta aakhiro carasaadka ayay ku arkayaan jannadana markaa way ku arkayaan laakiin adduunyada ilaahay laguma arkay sida nabigu inaku la tarow rabbakum xataa tamuutuu ilaa aad dhibataan ma arkaysaan saa daraaddeed baa la ysku qabtay inuu nabiyullaahi maxamed rabbigii arkay habeenkii laylatul israa walmicraash iyo inaanu arag yacni saxaabada in badanoo ka mid ma arkin ayay ku tegayaan waana masaa'ilkan ay isku khilaafeen ee ahlubidaca faraha badani ay markaa meesha ka farcameen oo qola markaa sugitaankeeda ayay ku xidhan adduuniya aakhirada ilaahay waa lagu arkaa yacni sufiyada iyo markaa niman markaa shaydaanu wax isu tusiyo ayaa ka mida qolana adduuniya aakhirada waa nafiyana waa diidano jahmiyada iyo muctasilada iyo ayaa ka mid ahlu sunnahuna waa wasad oo way sugeen aakhiro sida markaa adiladaas iyo aayaadka iyo xadiisaas ay gu yimaadeen wujuuhu wejiyaal yowmaydin maalinta naadiratun mid ifi weeye ilaa rabbihaa rabbigeedna naadiratun mid eegi weeye wa qowluhu ilaa ilaadiisina waa soo gashay calal araa'iki sariiro korkood bay ahaadeen yanduruuna ayaga oo fiirinaya oo eegaya ilaahay waxau halkan inoogu tilmaamayaa dadka muuminiinta ahi inay araa'igi iyo sariiro la qurxiyey oo markaa yacni duraaxado aad iyo laxaad u qurux badan lagu daday oo la saaray inay markaa ku sugan yihiin oo ay markaa fuulayaan welibana yanduruuna iyaga oo fiirinaya maxay markaa fiirinayeen wixii ay fiirinayeen ay eegayeen lama sheegin waxaana la yidhaha haddii shayga saa macmuulkiisa loo jaro caan buu noqdaa wax alliyaaliyo wax kastay aragtidiisa ku raaxaysanayaanba waa eegayaan waxa ugu weynaa waxa weeye eegmada ilaahay la eego eegmada ilaahay wejigiisa ay eegayaan ee alle ay eegayaan taas ayaa ugu weyno yanduruuna waa eegayaan oo ilaahay wejigiisa ayay eegayaan waxa kale ay eegayaan saaxiibadii xumaayay lahaayeen oo naarta iyadana lagu cadaabayo oo halkaa ka qaylinaya ayay eegayaan qaala qaa'ilu min innii kaana liqariin yaquulu ainaka la min almusadiqiin aida mitna kunaa turaaban wacidaaban aina lamadiinuun markaasuu asxaabtiisii wuxuu ku hornayay ka ehlu janna halantu mualicuun faalaca fara'aahu fii sawaa'i ljaxiim dabeetana waa daacdo isagoo jaxiimo gunteeda markaa ku jira ayuu arkay marka waxa liyaaliyo wax kasta oo araggaasi markaas ay ku nimcaysanayaan aragga ilaahay ka mid yahay oo mujrimiinta araggooda iyo firooda ay ka mid tahay ayay eegayaan marka aayaddu waa aayad caam ah oo waxaa markaas laga qaadanaya eegidda markaa muminiintu ilaahay maalinta qiyaamaha ay eegayaan iyo eegidda waxay eegayaan ee nicmooyina iyo eegidda marka ay eegayaan waxaanu naarka u xasilaya ee cadaab iyo cuquubo ah calal araa'iki araa'igiiyo sariiro korkooda ayay ahaadeen yanduruuna xaal ay fiirinayaan ilaahay ay eegayaan oo nicmada la siiyey ay eegayaan oo nimankii alunaarka halkay ku jiraan ay eegayaanoo ay fiirsanayaan wa qowluhu iyo ilaahay olaadiisii ayaa iyaduna soo gashay liladiina kuwa axsanuu wanaagga sameeyey alxusnaa tii wanaagga badnayd oo jannaaba u sugnaatay wa siyaadatun dheeraadna waa u sugnaaday ilaahay waxa uu leeyahay halkanna dadka muuminiinta ee ixsaanka iyo wanaagga sameeyey camalkooda wanaajiyey waa darajooyinka iimaanka halka ugu sarraysee waxaa u sugnaaday alxusnaa tii wanaagga badnayd oo janno ah ayaa u sugnaatay wa siyaadatu siyaado iyo korod iyo dheeraad ayaa u sugnaaday siyaadada iyo korodka iyo dheeraadka markaa jannada uga dheeraadkaahina waxa weeye eegidda ilaahay wejigiisa la eegayo waayo qur-aanka wax lagu fasiro waxa ugu mudan in qur-aanka qur-aan lagu fasiro oo iminka marka ilahay le inna anzalnahu fii leylati mubaaraka qur-aanka waxaan soo dejinay habeen barakaysan waxay taalla aayad kale oo inna anzalnahu fii leylati alqadri yacni saasoo kale in la ysugu fasiro ayaa ugu mudan waxaa ku xiga tafsiirka labaadee in sunnaha nebiga lagu fasiro qur-aanka nebi maxamedna isaga inoo fasiray oo siyaadada iyo dheeraadkaasi inay tahay fiirinta ilaahay wejigiisa la eegayo ayuu noogu fasiray oo xadiidka saxiixu muslim kusoo horreey wuxuu yidhi idaa dakhala ahluljannati aljanna ahlujannu markay jannada galaan ayaa ilaahay ku odhanayaa ma doonaysaan waxaan idiin kordhiyo markaasey odhanayaano maxaa naga dhiman rabbi ow wejiyadii waad noo caddaysay jannadii waadna gelisay naar baad naga badbaadisay maxaa noo dhimanba maxaa dheeraada noo dhiman noo haray markaasaa ilaahay xijaabka uu isaga qaadayaa dabeetana wax alliyaaliyo wixii nicmo hore ay haysteenba bikh ayay noqonaysaa wax markaa lama siinin ay ka jecel yihiin eegidda markaa rabbigood ay eegayaan markaasaa wuxuu akhriyay aayadda qur-aanka liladiina axsanuu lxusna wa ziyaada marka inay ziyaadadaasi tahay eegidda ilaahay la eegayo ayaynu halkaa ka garanaynaa marka aayaddu waxay daliil u tahay inay sugan tahay aragtida ay muminiintu rabbigooda ay arkayaan rasuulka ayaa inoo fasiray oo inagu macneeyey isaga ayaana ugu yaqaana dee macaanida qur-aanka shakiraan ila waa kii lagu soo dejiyey ee layidhi litubayina linnaasi maa nusila ilayhim waxaan markaa kugu soo dejinnay inaad u caddaysa dadka waxaa loo soo dejiyey liladiina kuwa axsanuu wanaagga sameeyey camalkooda hagaajiyey alxusnaa tii wanaagga badnayd oo jannaabaa u sugnaatay wa siyaadatun dheeraadna waa u sugnaaday oo ah aragtida ilaahay ay arkayaan ay eegayaan wa qowluhu ilaahay onaadiisuna ayaduna way soo gashay hadalkii hore lahum waxaa u sugnaaday maa yashaa-uuna waxay doonaan fiihaa dhexdeeda jannada waladaynaa agtayadana waxaaday masiidun dheeraad iyo ziyaado ayaa markaa agtayadana ahaaday ilaahay waxau aayadan iyagana ku leeyahay waxa u sugnaaday ahlu jannaha waxaa liyaaliyo wixii ay doonaan weliba agtayadana waxaaday baa ilaahay yidhi masiid iyo dheeraad ma ahaaday markastoo qofku markaa wax doono wixii waa la siin wax ziyaadoo ka dheeraadana waa la siin oo xadiidka saxiixa wuxuu tilmaamayay ahlu jannaadka ugu dambeeyay jannada gelaya ayaa ilaahay nicmo ayuu siinayaa fara badan markaasoo dhan ayaa raalli ma noqotay markaasoo dhan ayaa halkaasoo dhan ayaa laka milu cashratu amhaalihi waxaa kuu sugnaada mid la mida intaan ku siiyey in leg iyo tololaabkeedoo kale ayaa kuu sugnaatay waxaa kaloo markaa masiidka lagu fasiray eegidda ilaahay wejigiisa la eegayana ayadana waa lagu fasiray oo waladaynaa masiidun dheeraad ayaa agtayada ahaaday taasina markaa wax kastoo ay doonaan in markaa dheeraad laga siinayo iyo eegidda ilaahay wejigiisa ay eegayaanba waa soo gelaysaa xadiid kale oo imaam axmed iyo tirmidiyi ay warinayaan abu nacaym markaas isagana uu warinayo baqawi fii sharxi sunna uu ku warinayo inkastoo sheekh albaaniu sanadkiisa daciifiyey nin ayaa nabiga wuxuuri ya rasuul allah jannada farda ma yihin waayo anigu nin fardafuulka aada iyo laxaad u jecel baan ahay laga helaya markaasuu yihi ilaahay jannada waa ku gelinayaa dooni maysa inaad faras fuusho yaaquut markaa iyo jawaartaa dhalaalaysa ah oo markaa kula duula oo jannada markaa meelkaasa kula taga ilaa waa samayno waad heli buui mar haddaa doonto nin reer baadiyaabaan anigu nin geelijiraabaan geelaanaad u jeclahay jannada geel ma ku jiraa ilaahay waa ku gelinayaa buuhi jannada haddaad markaa u shaqaysato wixii nafdaadu ay doonto ee ishaadu ay ku qabowsanaysana waad ka helaysaayo allahum waxaa u sugnaaday ahlujanna maa yashaauna waxay doonaan fiiha dhexdeeda waxa liyaaliya wixii qofku uu doono ayuu ka helayaa fiiha dhexdeeda waladaynaa agtayada waxaaday masiidun dheeraad ayaa ahaaday afar aayadood ayuu noo soo qaatay oo markaa dhammaantood ka hadlaya aragtida ilaahay ay muminiintu ay arkayaan maalinta qiyaama aayad shanaad ayay ku daraan oo aayadda ilaahay uu leeyahy kalaa innahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun isagoo ilaahay gaalada kaga hadlaya uu yidhi kalaa innahum ayagu can rabbihim rabbigood yowmaidin maalinta lamaxjuubuuna waa laga xijaabayaa mar haddii laga xijaabay gaaladaasoo ilaahay u cadhooday dee mu'miniinta ilaahay ka raali noqdayna ayagana ilaahay iska xijaabi maayo waa istusayaa oo ilaahay waa arkayaan waana daliil markaas aada iyo laxaad markaa isaguna u xoog badan oo markaa aayaadkaasoo dhan waxay tusinayaan ilaahay inay arkayaan dadka muuminiintahay maalinta qiyaamaha ahlusunna waljamaacana sidaas ayay qabaan adilada markaa tilmaamaysaana aada iyo laxaad bay u badantahy sida axaadiiduna inoogu iman doontaa xadiidka bukhaariyo muslim ay warinayaane jaabir laga warinayo waa arki doontaan rabbigiin sida dayaxa u arkaysaan oo habeen afariyo tobnaada jooga sida dayaxa u aragtaan ayaa rabbina u arki doontaan waa ruyo ruyo lagu shabahayo ee ilaahay dayaxa lagu shabihi maaye saa dayax afariyo tobnaad jooga aw arkaysaan oo laa tudaamuuna fii ru'yati oydan aragtidiisa isku celiliyeynin ayaa markaa ilaahay aa u arki doontaan marka aragtida aragtida lagu shabahayahay yacni kala arkaya kala arkaya lagu shabihi maayo isku celili maysaan oo daymi iyo celili iyo dulmi oo barkiin marka kale markaa ka xijaabi maayo ama markaa isku dhina darar iyo dhibidi ka soo gaari mayso haddii awoodda ama markaa nabigu uhi salaad qabla tuluuci shamsi wa salaata qabla qurubiha inaan laydinkaga qaalib noqonin casarka iyo fajarka inaan insaan sameeye baa nabigu sala allahu alay slam yidhi marka aayaadka ayaa xadiida faraha badan ayaa markaa tilmaamaya inay markaa muuminiintu ay arkayaan rabbi inay markaa maalinta qiyaamaha arkayaan laakiin adduunyo ilaahay markaas lagu arki maayo ahlubidaci markaa masaladaa ku khilaafay ahlu sunnana waa aynu tilmaanay wuxuu yidhi sheekhu wa hada albaabu baabkani fii kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa kaiirun waa ku badan yahay waman tadabbara alqur'aana qur'aanka ciddii tadabburiyo u fiirsi ku samaysa taaliban lilhudaa hanuun isagoo doonayana tabayana lahu waxa u caddaanaya ariiqu lxaqi xaqa ariiqiisii ayaa u caddaanaya sheekhu intuu qawaacidkii markii hore inoo soo dhigay ayuu dabeetana aayaadkii sifooyinka iyo tilmaamaha ilaahay ka hadlayey ayuu markaa isu keen dabageliyey dabeetana markuu aayaadkii dhammeeyey ayaa isagoo xadiidiina inoo soo wada wuxuu yidhi baabkan waa baabka asmaada ilaah iyo sifooyinkiisa marka laga hadlayo ilaahay magacyadiisa iyo sifooyinkiisa fii kitaabillaahi kaiirun ilaahay kitaabkiisa aad iyo laxaad buu ugu badan yahay oo qur-aanku waa caddeeyey oo ma jirta aayad kitaabka ilaahay ka mida ilaa waxaad helaysaa magac magacyaalka ilaahay ka mida ama ficil iyo fal afcaasha ilaahay ka mida ama xukun axkaamta ilaahay ka mida aayad kasta oo kitaabka ilaahay ku sugan waa sifa min sifaat illahi baa layidhi leanna qur-aanku waa kalaamkii ilaahay aayad kasta marka waa hadalkii ilaahay waa sifa markaa min sifaat illaahi ilahay sifooyinkiisa ka mid a waxaan leeyahay suurad kastoo qur-aanka ka midi yacni waxay koobsanaysaa dee ilaahay sifooyinkiisa waayo qur-aanku imaa waxay ka waramaysaa ilaahay iyo asmaadiisa iyo sifaatkiisa waa towxiidka cilmiga ee khabariga baa la yidhaahdaa ka waranka ilaahay iyo asmaadiisa laga waramo iyo sifaadkiisa imaa dacwoya yeedhma inay tahay ilaahay cibaadada keligii in la caabudo oo aanigu helu sugnaanin wixii sokadii la caabudana laga tago oo la tuuro kaana towxiida talabi ayaa la yidhaahdaa imaa inuu ka hadlayo farid iyo diidmo iyo dadkao markaa daacadiisa wax yacni uu farayu leeya sameeya wuxuu u diidayo waa xuquuda markaa towxiidka iyo waxyaalihii dhammaystirayey imaa inuu ka waramayo maamuus oo ahlu towxiidkiisa maamulay iyo wuxuu adduunyo u samaynayo iyo wuxuu aakhiro u samaynayo waa abaalmarintii towxiidka taasina ahlu shirkigii iyo mushrikiintii ayuu ka warramaya iyo wuxuu ku samaynayo ee cadaaba taasina ciddii markaa towxiidka ka baxday abaalmarinteedii weeye idan dhammaan qur-aankuba dhammaantii towxiidka iyo xuquuqdiisa iyo abaalmarintiisa iyo shirkiga iyo herkiisa iyo abaalmarintooda ayuu ka hadlaya markaa fii kitaabillahi kaiir waa ku badan yahay waxaanuu yidhi qowlka tadabbur iyo u fiirsi ku sameeya tadabburka waxaa la yidhaahdaa ka fikiridda shayga markaad soo jeediso eed haddana sii jeediso ee aad dhinac walba markaa aad ka eegto ayaa tadabburka la yidhaahdaa waa inaad nafdiiku alisaad macnaha u garato markaa qur-aanka tadabbura ku samaynaya ee garanaya ee tadabbur ku samaynaya ee u fiirsada ee niyo weliba niyadiisuna ay tahay xaq markaa taaliban lilhudaa niyadiisuna ay tahay hanuun isaga oo doonaya qur-aanka hanuun ka doonaya ee qasdigiisu aanay ahayn wuxuu meel soo dhigtay uu kusoo guntooyo markaas inuu hiiliyo ama yacni mujaadala iyo doodu baatil ku doodayo ee qasdigiisu yahay xaq doonitaankii natiijada ka soo baxaysaa waxay noqonaysaa tabayana lahu ariiqu lxaq ariiqi xaq waa u caddaanaya qofka qur-aankii garanaya ee tadabbur ku sameeya u fiirsi ku sameeya ujeeddada uu u fiirsanayaana ay tahay in markaa xaq iyo hanuun markaas inuu ka helo xaq waa u caddaanayaa buuli markaa laakiin laba arrimood ayaa laga maarmaa tadabbur horta inuu ku sameeyo qodobka labaadna waxa weeye inuu niyo wanaagsan oo hanuunka raadina inuu markaa tadaburka ugu samaynayo markaasaa xaq uu caddaanaya ilaahay baana in badan qur-aankayna ugu sheegay waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim waxaan kugu soo dejinnay nebi maxamed oo dikri iyo qur-aan yaan kugu soo dejinnay si aad markaa dadka ugu caddaysay wixii lagu soo dejiyey kitaaban anzalnaahu ilayka waa kitaabaan kugu soo dejinnay mubaarakun oo la barakeeyey liyadabbaruu aayaatiisa ee aayaadkiisa ugu fiirsadaan waliyatadakara ulul albaab iyo dadka markaas caqliga leh inay markaa ku waantoogaan afalam yadabbaruu qowla miyaanay qowlka markaa u fiirsadin baa ilaahay am jaa-u mise waxa u yimi maa lam yati aabaahum alawaliin abbayaashoodii hore waxaan u imanin walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir yani qur-aanka waa fudaydinay baa ilaahay yidhi markaa qofkii tadabbur qur-aanka ku sameeya ee niyadaa weliba hanuunka raadinteed markaa u sameeya natiijo ayuu gaadhayayo xaqii ayaa u caddaanaya laakiin qofka qur-aanka u fiirsanaya inuu isku garaaco inuu markaa qowliyo wuxuu meel soo dhigtay uugu hiiliyo kaa isaga markaas ilaahay xaqa waa ka tiraya waana la weydaarinaya dadkan lugay oo dhan iyo firaqan iyo kooxahan lugay oo dhani waxaa la yidhi qaab saxa baa jira iyo qaab qalad ah mid waxa weeye sida saxda ahi ee uu weliba halkan aynoogu tilmaamayaa sheekhu al-istidlaal uma alictiqaad inaad daliilka horaysiiso inaad aayadda horaysiiso inaad xadiidka horaysiiso kadib sida ay aayadda iyo xadiidku tilmaamayaanna aad ictiqaadaad rumayso oo wixii aayaddu ay tilmaantay xadiidku wuxuu tilmaamay aad ictiqaad ka dhigatood rumayso ta saxda ay uga caynkaa ta qaladka ah ee in badan ay ku qaldeen firaqa lumayna waxa weeye in ictiqaad la sameeyo wax meel la sii dhigo dabeetana la doono qur-aankii iyo sunnihii waddada iyadoo cidhiidhiga iyo waxa uu qofku soo dhigtay in la waafajiyo ta qaladkiina waa taa al-ictiqaad suma alistidlaal inuu qofku wax meel soo dhigto kadibna daliishado oo aayaadkii axaadiidii waxa uu meesha soo dhigtay doono inuu waafajiyo sida saxdiina waxa weeye inaad aayaddii axaadiidkii horraysiiso waxay tilmaamayeen aad markaa ictiqaad iyo caqiido markaa aad ka dhigato waana si ay markaa firaq badan ku lumeeyeen markaa caqligoodii ay markaa naqligii iyo qur-aankii iyo xadiidkii ka horraysiiyeen dabeetana ay waxyaala meel dhigteen dabeetana ay dooneen qur-aankii iyo sunnihii inay markaa waxaa yar ay leekaysiiyaan masalan fuqahada oo kale nimanbaa yacni xad kaga baxayoo karkhi nin la yidhaaho kale wuxuu hi aayad kas oo axnaafta wuxuu hi aayad kasta iyo xadiid kasta oo ku yimaado siduu abu xaniifa qabo waxaan ahayn aayaddaasi waxba kala jireen wey waa mansuuqa ama waa la awilayabu marka waxbuu meel soo dhigtay deetna wuxuu doonaya qur-aanka iyo sunni oo ka ballaaran inuu marka halkaa waddada yare abu xaniifa maray uu inu mariyo asalkuna wuxuu ahaa oo abi ama abu xaniifa nafdiisu marka uu fiqina waxaan dhigayey dee wuxuu markaas u dhigayey wixii aqoontiisu ay gaadhay aayaadka iyo xadiida ay ka gaadhay laakiin uma dhigaynin inuu aayaadka iyo xadiida ka hor yimaado markaa ta saxdahay waa alistidlaas min ictiqaad wa hada albaabu baabkani fii kitaab illahi ilahay kitaabkiisa kaiirun waa ku badan yahay waman tadabbara alqur'aana qofka qur'aanka u fiirsaadana daaliban lilhudaa hanuun isagoo ka raadinaya tabayana lahu waxa u caddaanaya dariiqu lxaqi waddadii xaqa ayaa u caddaanaysaa faslun hadaankani faasilun midkaa saari weeye wixii inoo soo horomariya waxa inoo soo socdaa intaa aayaadkii qur-aanka ahaa ee sifaatka iyo tilmaamaha ilaahay ka hadlayey ayuu wax ka mida inoo soo qaatay markaa fasalkana wuxuu ka day fii sunnati rasuulilahi sala allahu alay wasalam sunnada rasuulka iyo sida ay uga hadashay ilaahay sifooyinkiisa iyo tilmaamihiisa markii hore aayaadkii binoo horraysiiyey haddana xadiid ibugu cigsiiyey salafuna saalix baa sidaa ahaayo aayaadka ayay sheegi jiray kadib ay xadiida waafaqsan marka ayuu raacinayay sida imaamu bukhaariba uu sameeyo markaa fii sunnati rasuulillaahi sunnihii rasuulka sunnuhu asalkeeda waa ariiqada latarkabunna sanana man kaana qablakum kuidi koray waddooyinkiisa waa raaci doontaan sunnuhuna haddaba dhowr idlaaq bay leedahay oo horto waa qowlka nebiga iyo ficilkiisa iyo iqraarkiisa wuxuu nebigu yidhi iyo wuxuu sameeyey iyo wuxuu sugay agtiisa inta lagu sameeye uu sugay ee aan u diidin mararka qaarkood sunnaha waxa qur-aanka ka hor jeedaa lagu idlaaqaayo taasoo kale ah ee qur-aanka aan ahayn ee qowlkaa nebiga iyo ficilkiisa iyo iqraarkiisa sunna waa la yidhaahdaa oo yowmu lqowm aqrahum likitaabillaahi hadday qiraan kusiyen facalahum bisunna waa taas mararka qaarkood faralka waxa qaabilsanna sunna waa la yidhaahdaa oo faral iyo sunna ayaa la yidhaahdaa mararka qaarkoodna waxa bidcada qaabilsan ayaa la yidhaahdaa oo ahlu sunna iyo ahlulbidac baa la yidhahdaa dadka sunnaha nabiga haysiiya dadka ahlubidca ah markaa sunnuhuna waa mastarka labaad ee shareecada laga qaato xagga tirada waa mastarka labaad waayo haddii ay ansaxdo in nabiga ka sugnaato qur-aanka ayay la darajo tahay ee xagga tirada waa ka labaad weeye haddaba qur-aanka qofka eegayaa hal shay unbuu u baahan yahay yacnii sida ay u tusinaysa aayadda qur-aanka ay xukunkaa ayuunbuu u baahan yahay laakiin qofka sunnaha eegaya laba shay buu u baahan yahay mid weeyaane sunnahani ma sugan yahay oo nisbada loo nisbaynayo le rasuulka ayaa yidhi ma sugan yahay iyo qodobka labaadna si cadma kuu tusinaysaa xukunkan iyo waxaan loo deliishanayma ku tusinaysaa qur-aanka ilaahay baa ilaaliyey innaa naxnu nasalna dikra wa innaa lahu la xaafiduun ilahay baa qur-aanka annagaa soo dejin annagaana ilaalinaynaa ayada sugnaanshihiisu waa go-an yahay sidii ilaahay ku soo dejiyey buu ku sugan yahay ilaa inta ilaahay kala noqonayo laakiin waxaa loo daliishanay ma tusaya mise ma tusayin baa loo baahanya laakiin sunnihii nebiga waxaa loo baahan yahay nebi maxamed ba ka sugnaaday hadduu ka sugnaaday si cad ba u tusinaya waxaan loo daliishanayo labada qodob baa loo baahan yahay waayo ee sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam dad badan oo beenaalayaana oo diinaya diinta iyo shareecada inay waxyeeleeyaan ayaa intay waxyaalo fara badan jeebadahooda kala soo baxeen ay samayseen bay dhahan nebiga ayaa yidhi iyagoo doonaya markaa inay ku qaldaan sidaa daraaddeed ayaa raggii culimmada aha ee xadiidka ayaa ilaahay u kiciyey nin walba waxa la yidhi soomaliid nabi maxamed baa yidhi isagay eegeen shakhsiyaddiisii waxay eegeen cidduu ka qaatay waxay eegeen kaasi ku ka sii qaatay waxay eegeen kaasi kaasi ku ka sii qaatay ilaa intuu saxaabada iyo nebiga ka gaadhayo waa loo abtiriyey markaasaa la leeya xadiidkaas waa xadiid saxiixa muxuu xadiid saxiixa ku noqday baa laleeya dadkaa kala warinayoo dham horta waa xidhiidhsan yihiin itisaalu sanad dadkaa kala warinayoo dhammina waa dad wada caadiliina dadkaa kala warinaya waa dad wixii ay maqlaan siduu yahay u qabanayo dad ay wax dhaafayaan ma ahabaa la leeyahay wax cilaahoo qarsoonoo laba qofoo masalan aan isku qarniba ahaynoo haddana leeyahay waxbay kala maqleen oo kale cilla qaadixa ay kuma jirto shuduud markaa cid ka yacni iqaysan oo laga kalsooni badan yuu khilaafsan yahayna ma jirto markaasaa laleeyahay xadiidkaasi waa saxiix haddii dardigooda iyo qarashadoodu sii hoosaysana waxaa la odhanaya waa xasan xadiidkaasi kaasaa la deliishanaya markaa kii beenaala soo galo ama kii qofaas wereeyay xadiidku soo gala ila nin walba ninkaad ka maqashay sheeg baa laleeyahay waa la tuuraya xadiidkaasi waa ama waa mawduuc ama xadiidkaasi waa xadiid daciifa oo aan sugnayn weeye markaa daciifkani iyo saxiixanaad maqlaysa xagga nebiga maaha waa cidda nebiga ka sheegaysa iyo silsiladan uu raacayo ayaa midna mid wanaagsan ay tahay silsilatu dahab mid la yidhahdaa jirta iyo silsilatulkadib mid la yidhaahdo oo beenaalayaal midha isku urursadeen waxoodaba la tuuray haddii aan isnaadkaasi jirinna dee ciddii doontaa waxay doonto ayay odhan lahayd waa tii la yidhi markaa qofka sunnaha daliishanaya wax badan buu u baahan yahay waayo qur-aanka sanadkiisa waa laynaga kaafiyey laakiin sunnaha sanadkiisa ayaa loo baahan yahay in la eego iyo dalaaladiisa qur-aankana dalaaladiisumaa la eegaya sunnuhu hadduu rasuulka ilaahay ka ansaxo qur-aanka oo kale ayuu la mid noqonaya waanzalnaa ilayka alkitaaba walxikma waxaan kugu soo dejinay kitaab iyo xikma xikmadu markaa waa sunnihii nabiga sala allahu calay wasalam ayay noqonaysaa xadiid imaamu axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo xaakim iyo ay warinayaan oo axmed shaakirna markaa uu tasriixinayo sheekh albaamina markaa uu tasriixinayo ayaa wuxuu leeyaan ahelin midkiin oo sariirtiisa iskaga jiifa oo dabeetana amar amarkiiga ka mid ugu imanayo oo odhanaya ma garanayno wixii aan kitaabka ilaahay ka helno ayuunbaan raacaynaa maxnaa anagu subahan iyo raaci mayne qur-aankaasi wuxuu noo sheego ayuunbaan raacaynaa alaa wainii uutiitu lkitaaba wamilu maca war kitaabka qur-aankaabaa laysiiyey in la egoo la midahoo la jirto sunnahaygaana waa laysiiyeye ha lumina oo sunnaha ha diidina haddaba fa sunnatu sunnuhu tufasiru lqur'aana qur-aanka ayay fasiraysaa wa tubayinu waa caddaynaysaa wa tadullu calayhi waa tusinaysaa wa tucabiru canhu waana ka cabiraysaayo wixii aanu markaa sheeginna waa ka cabiraysaa waxau sheekhu leeyahay fa sunnatu tufasiru lqur'aan sunnuhu qur-aanka ayay fasirtaa oo macnaha looga jeeday ayay caddaysaa waatayn soo maraynay liladiina axsanu lxusna wa ziyaada nabiguna ku fasiray eegmada wejiga ilaahay la eegayo waacidu lowma sadactu min quwa waxa awoode kartaan u diyaarsada yacni waa ramyigii iyo toogdhigashadii iyo qaabkii markaa wax loo gelayay nabiga alaa in alquwata anramyi buuri wa tubayinuhu waa caddaynaysaa wixii mujmal ahaa waa duuduubnaana iyadana waa caddaynaysaa qur-aanka ayaa mujmalahoo duuduuban ayaa ku jira sunnaha nebiga ayaa caddaysay iminka waaqiimu salaa salaada oogabaa ilaahayna yidhi ilaahay salaaddii in la oogo ayuuna faray wakhtiyadoodana weeraw kaga hadlay laakiin sunnaha ayaa inoo caddaysay qaabkii loo tukanayay salaadu weliba inta ragcadoodee ay tahay sujuuddeedii rukuucdeedii waxliyaaliyo waxaasoo dhan sunnaha nebiga ayaa inoo caddeeyey markaa ninka yidhahda anigu qur-aankuma qaadanaya sunnaa qaadan maayo waa qiimo salaahunba iyo rukuucaya sujuuda keliya ayaa ku sugan laakiin duhurintuu yahay iyo casarintuu yahay iyo maqribintuu yahay iyo cishaayintu iyo suuxintu iyo midnaba qur-aan kuma sugna sunnaha nabiga sala llah alay sl ayaa caddeeyey ee awqaada lafdeeda aqimu salaata liduluuki shamsi ilaa qasaqi leyli yacni waa mujmal ayada lafdeedu oo wakhti keliya ayuunbay tilmaamaysaa laakiin qur-aanka sunnaha nabiga sal alla alay sl ayaa halkaana ku cadeeyey waxaa ka mid a waatu zakaa zakada bixiyo oo dhiibabaa ilaahayi zakadii markaa sidii loo bixinayey wixii markaa laga bixinayey qadarkii lagaga bixinayey intii la bixinayey xoolaha la sakeeyo waxaasoo dhanna sunnaha nabiga ayaa inoo caddeeyey qur-aanku sakada bixiyo inguuri wa tadullu calayhi waa tusinaysaa oo tusintaasi tafsiirkii iyo caddayntii iyo cabiridda mid kastaba waa soo gelaysaa oo tusinta ay tusinaysa sunnuhu qur-aanka waxay noqonaysaa fasriddii waxay noqonaysaa caddayntii mujmalka la caddaynayay waxay noqonaysaa cabiriddii markaa laga cabirayay markaa talaa ka wada caamsan ama wa tadullu calayhi yacnii way tusin oo bimacnaa wixii markaas aanu ama yacni inuu dee markaa xujadiisa iyo waxa la wixiisaasoo dhan ayay tusinaysaa wa tucabiru canhu waanay ka cabiri oo waxay uga cabiraysaa macnayaal cusub ayay la iman axkaam cusuba markaa qur-aankaan ku sugnayn ayaa sunnihii markaa ku sugan aad iyo laxaad ayaanu ugu badan yahay axkaamta dhexdeeda in badan oo axkaam sharciya ah oo sunnuhu markaa sharciyiinta ilaahay la keliyooday oo aanu qur-aan ku imanin aad iyo naxad bay u badan yihiin saas daraadeed oo watucabiru canhu waa ka cabiraysaa markaa qur-aankiina oo ee wixii mushkil ahaa waa fasiraysa wixii mujmal ahaa markaa waa caddaynaysa waa tusinaysa waa tacbiir iyo cabiraad ay ka cabirayso fasunnatu sunnaha nebigu tufasiru qur'aana qur-aanka ayay fasiri watubayinu way caddayn watadullu calayhi waa tusinaysaa watucabiru canhu waana ka cabiraysaayo wixii aanu qur-aanku ka hadlinna waa ka hadlaysaa wamaa kii haddaba wasafa rasuululaahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay bihi uu ku sameeyey isaga rabbow rabbigii oo min al axaadiidi saxaaxi axaadiida saxaaxa ah allatii taasoo talaqaaha ahlulmacrifa dadka aqoonta u lahi ay kula kulmeen bilqabuuli aqbalid wajaba aliimaanu bihaa in la rumeeya waajiba kadalik sidaasoo kale waxau leeyahay sheekhu haddaba waxa liyaaliyo wixii rasuulka ilaahay uu rabbigii ku sifeeyuu ku tilmaamay ee axaadiid saxiixa ah ee weliba ahlulmacrifa dadka aqoonta xadiidka u lihina ay aqbaleen ee ay oggolaadeen waxa waajiba in la rumeeyo sifadaa kadalik sidaasoo kale sidaan markaa qur-aankiiba aan u rumaynay ee waajiba qur-aanka in loo rumeeyo ayaa kana loo rumaynayaa haddaba wuxuu la yidhi min alaxaadiid saxaax wuxuu uga jeedaa in axaadiida sugan ayuu uga jeedaa sixaaxaa waataynu ni xadiidka saxiix waxaa la yidhaahdaa xadiidka uu soo guuriyo qof caadila oo daabidaha wixii loo sheegay qabanaya mid lamida uu ka soo guuriyo iyadoo oon markaa shuduud iyo cilla toona jirin xadiidka saa ku xidhiidhaa la yidhahdaa saxiix haddii dardigu uu yar qabashadaasi ay yar khafiiftana xadiidkaa xasan baa la yidhaahdaa hadda xadiidkii la xujaysanaya baa loo jeedaa oo saxiixana waa la xujaystaa xasankana waa la xujaystaa marka wuxuu rasuulku uu ku sifeeyey rabbigii axaadiidaas sugan ah allatii talaqaaha markaa halkaasi talaqaaha ahlulmacrifa dadka aqoontan ay kula kulmeen bilqabuule axaadiida saxiixa macnaheedu maaha qaar ay ahlumacrifa aqbaleen iyo qaar aanay aqbalin baa ku jira xadiidkuna mar hadduu sugan yahay ama saxiix ama xasan yahay dadka aqoonta xadiidka weligu aqbaleen ee waa sifa kaashifa baa laydhaha sifa wax qaynaysa oo wax saaraysa ma aha allatii talaqaaha ahlulmacrifa bilqabuuli ay kula kulmeen macnaha waxay ka dhigantay axaadiida saxiixa wahiy alatii talaqaha ahlulmacrifa bilqabuul waata dadka aqoonta uleh xadiidkuna ay aqbaleen ay oggolaadeene wajaba aliimaanu biha kadalik waxa waajiba in la rumeeyo oo loo rumeeyo siday markaas u sugnaatay ee nabiga sala allah alay sl ay uga sugnaatay in loo rumeeyo sifadaasi ayaa laga maarmaana kadalik sidaynu qur-aankaba markaa u rumaynayna wuxuu tilmaamay ayaa laga maarmaana in loo rumeeyo sunnaha rasuulku sala allahu alay wasalam waxa uu tilmaamayo sifooyinka nebiga ka mida ee sifooyinka ilaahay ka mida marka axaadiid fara badan oo tilmaamaya ilaahay sifooyin uu leeyahay ayuu markaa sheekhu isu keen dabagelin doonaa idan markaa qawaaciddii uu inoogu soo dhigay kitaabka markii aynu ka hadlayna muqadamada ahay ayaa laga inaad rumayso oo aanad taxriifinin oonad meel kale u weecinin inaanad markaa tacdiininooda diidinooda odhanin male inaanad takyiifininoo qaab iyo kayfiya aanad u samaynin inaanad tamhiilinin oo kuwa khalqiga aanad ku shabihin arrin laga maarmaana weeye intaa hadday dad fara badan oo sifooyinka ilaahay ku galgashay hadday intaa garan lahaayeen dhibta ay mareen iyo waxa ay walaaqeen waa ka bogsan lahaayeen waxaasoo dhan may galeen saa daraaddeed baa raggii markaa ugu weynaa falsafada iyo cilmulkalaamka galaya markaa shaacirada raggii ugu waaweynaa mid waliba markii dambe waa ka murugooday oo markaa inuu mashaakil iyo markaa falsafo iyo waxaan loo baahnayn inuu galay ayuu tilmaamay mid walibana waxa uu soo noqday madhabka markaa ahlusunna waljamaaca ama madhabka ee fudud ee qur-aanka iyo sunnaha markaasa yihiin loo daynayo ee ilaah iyo khalqigiisa aan la isku shabahaynin ayuu mid waliba uu ku tegay ilaa abulxasan alashcari oo ugu weynaayo odayba u ahaa yacni markii dambe madhabka salafu saalixa xagga ayuu qaatay sida markaas uu kutubta uu leeyahay alibaana kitaabka la yidhaahdo iyo maqaalaatulislaamiyiin iyo dhammaantood uu ku wada caddeeyey marka wuxuu leeyahay sheekhu wamaakii wasafa rasuulu llaahi wamaakii wasafa uu ku sifeeyey alrasuulu rasuulku bihi isaga rabbahu rabbigii wuxuu ku sifeeyey oo min alaxaadiid saxaaxi axaadiis saxaax oo sugan ah allatii talaqaaha ee ay kula kulmeen ahlulmacrifati dadka aqoonta u leh xadiidka dadka aqoonta u lihi ay kula kulmeen bilqabuuli aqbalid wajabaliimaanu biha kadalik in la rumeeyo ayaa waajib ah laakiin axaadiid dusha saxiix ka ama culamada qaar waa saxiix u sheegeen baa jira laakiin marka laga cilaysan oo masala waxaa la ogaanaya labada nin wax kala warinaya laba ninoo isku taariikhaba inaanay ahayn waanay isba soo gaadhin oo kale marka wajaba aliimaanu biha in la rumeeyo ayaa waajiba waayo ilahay baa ya ayuha aladiina aamanuu aaminu billahi warasuulih alihi rasuulkiisa rumeeya ya ayuha aladiina aamanuu ateecu llah waateecu rasuul ilaahay adeeca rasuulkana adeeca marka axaadiida faraa badana iyadana inoo iman doonta halkaasaa markaa la marinaya ama axaadiid mutawaatir aad ama axaadiid markaa qeyba midkay doontaba ha ahaatee sidii markaas aynu qur-aankii aynu ku samray ayaa loo rumaynaya min geyri taxriifin walaa tacdiilin walaa tagiibin walaa tamhiilin iyadoon intaa midnaba aan lagu samaynay ayaa la rumaynaya xadiidkii ugu horreeyay ayuu marka halkaa inooga bilaabaya wallahu aclam halkaa inoogu joogo